weerarka ismiidaaminta ayaa lagu qaaday maqaayadda the village qaybteeda degmada hodan xilli ay dad badan ka cunteeyeen islamarkaana ay ka qaxweynayeen halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saraakiil siyaasiyiin iyo dad shacab ah saraakiisha xilliga weerarka uu dhacaya ku sugnaa maqaayadda waxaa ka mid ah jenaraal cabdulaahi gaafow maxamuud taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya iyo taliyaha laanta dembi baarista c i d da jenaraal cabdulaahi xasan bariise islamarkaana ah afhayeenka ciidanka booliska jenaraal bariise waxa uu sheegay in mid ka mid ah ragga isqarxiyey uu gudaha u soo galay maqaayadda islamarkaana inta uusan soo dhaafin ay ciidamada ilaalada baarka iyo kuwa iyaga la socdayba ay ka hor istaageen in uu gudaha u gudbo sidaana uu qaraxu ku dhacay waxa uu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen saddex ruux laba ka mid ah raggii isqarxiyey iyo mid ka mid ah ilaalada hoteelka islamarkaana ay ku dhaawacmeen siddeed ruux oo qaarkood ay ka mid yihiin shaqaalaha ka shaqaynayay maqaayadda xilliga uu qaraxa dhacayay inkastoo wararka qaar ay v o a u sheegeen in dhimashadu ay afar tahay
horta anigu gudahan ku jira baarkan ku jiray aniga iyo rag badan oo saraakiilaha gudaha ku jirnay waxaa dhacday marka markiiba waxaan maqalnay xabado yar yaraan maqalnay laba xaba saddex xabadood oo yaraa dhacay kabacdina hal qaraxaa dhacay bannaankaanu soo baxnay dad badanoo dhaawaca aan aragnay oo micnaha jooga hoteelka dhexdiisa ah isla marka haddana qarax kalaa dhacay markaan muxuu ahay intaas aragnay bannaanka aanu soo baxnay oon waxaan aragnay dad wada gogo'an hilbago gogo'an ilaa iyo hadda ma sheegi karo inta muxuu ahay dhaawaca iyo inta dhimasho ah laakiin goobjoogaan ahayn muxuu ahay waxaana naloo sheegay waxaa qaraxa sameeyey inay laba nin ahaayeen laba bastooloodoodna wateen waadba arkaysiinba muxuu ahay ma aysan wadan wax dhar kala dhar caadiyay wateen mid ka mid ah ilaalada maqaayadda ayaa v o a u sheegay in mid ka mid ah ragga weerarka soo qaaday uu bistoolad watay islamarkaana uu rasaas bilaabay halka midka kalena uu gudaha ku tuuray bamgacmeed dabadeedna uu isku qarxiyey ilinka laga galo maqaayadda dadka ay v o a la hadashay waxaa ka mid ah shaqaalaha the village waxaan weydiiyey sida uu weerarku ku dhacay mar hortaan waxaan ortida ninka micnaha gaarayaasha baakima oo ilaaliya marka waxa annagu meeshaan joognaa gabadha wax ku baarta agteeda ayaan wuxuu nagu bilaabay bastoolad ninkii laaha markuu nagu riday xabaddu way ka dibtay wiilasha gaafow la shaqeeya ayaa anigaan ahayn xabadaan iskaga bilowna kadibna waxaan isku dayna inaan eydka aan la gudbin intaan la difaaci galna alxamdulilaah banbay tuureen maxahay kadib maxahay ay nagu isqaxiyeen hadda alxamdulillah waxa waye madaxdun baa meesha ku abaa meesha bas waxa aan waxaan arkaa laba ayay ahayn ilaa hadda labada madaxdood aan arkaa waa kaan gaari maya lugtay ahay lugay ahaayeen shibili dhinacaadiya ammaanka ayaa si weyn loo xoojiyey iyadoo ciidamada booliskana ay goobta gaareen islamarkaana ay ka muuqdeen feejignaan xooggan si ayan u dhicin weeraro kale guddoomiyaha degmada hodan cabdi maxamed debane ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee goobta saxaafadda kula hadlay waxaana uu sheegay in ay fashiliyeen weerarka islamarkaana ragga weerarka soo qaaday uu damacoodu ahaa inay isku qarxiyaan gudaha hoteelka islamarkaana ay geystaan khasaare xooggan laba ninaa ku soo tala gashay inay meeshaan hoteelkan ummadda soomaalida oo muslimkaa inay baabi'iyaan hoteelka gudihiisana galaan markii halkaa hoteelka ilinkiisa joogaan ninkii waardiya ahaa yaa arkay arrintaas xabado ku furay ayaguna markaasay xabado fureen ka bacdina qarax yaa dhacay labadoodiina hadda meesha waad aragtaan hidbahoodii iyo meydkoodii iyo laguhu meeshii kale yaallihin waad aragteen si kastaba ha ahaatee weerarka maanta waxaa ka horreeyey weerar ismiidaamin ah oo koob iyo labaatankii sebteembar lagu qaaday baarka the village qaybtiisa guriga hooyooyinka halkaasoo ay ku geeriyoodeen dad isugu jiray saxafiyiin iyo dad shacab ah saynab abuukar v o a muqdisho